xafladan wanaska jarta dhiirigelin iyo shahaado gadoonsiina ayaa lanqoobwaday ardayda madarasada khadiija umul mu'miniin ee magaalada mandheera munaasabadan iyo weliba ku qeybgalaya culummada macalimiinta madarasada waalidiin bahda walbarashada iyo marti sharaf kale onkoreyntiiyo weliba goobta ku hadalaya maamulaha madarasada khadiija umul mu'miniina sheekha khaliifa iyo weliba uu sug warbiyey marxalado iyo hamarti iyo herka hadiya teeganta madarasadunga madarasada waa madaraso qadiima eh oo horaysa wakhtigeeda waxay bilaabatay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii januari bisha koowaad taarikh labaatan iyo kow ayay bilaabatay madarasadii iskuulka waa isla bilowdeen waxay ahaayeen laba wakhti wakhtiga madarasada waxay ahayd galabti wixii ka bilowda duhur iyo madarasada ay soconi jirtay shan beri oo wakhtiga la dhigo iskuulka ka mid ah isniin iyo talaada iyo arbaca ayay maarata iyo khamiis iyo jimco shantaas beriba galabtii iyo daraasada la siini jiray labada qaybood marka waxaan u bedelnay madarasada inaad wakhtigeeda noqdo sabti iyo axad sabti iyo axad marka iskuulkaaad furan yahay inaad wakhtigeeda noqda wakhtiga markaa madarasada ilmaha la keenaya waxaa waaye ilaahay hadduu yidhaaha bisha furan amaba bisha soonfur waxaana ku mid ee marti sharaftii ku qeybgaliya munaasabadun iyo maamulka ka ammaanaya ardayda sida fayle iyo wal ambara ayaan macalimiinta iyo maamulka madarasada
gabdhaha dhinaca diinta way dhisan yihiin alxamdulilaah gabadha khudbada akhrinaysa ilaahay ha xifdiyo waa maqlayseen gabdhihii kale oo khayrka isu jawaabaya waa maqlayseen waxaa macalimiinta ugu mahad celinaya oon boqol kiiba boqol ugu mahad celinaya macalimiinta ilaahay khayr badan ha idin siiyo arrintaa ugu mahad celina waxaa waaye meelaha xafladaha badanoon tagno oo wax lagu qabta ilmaha af carabi ay wax ku soo joodinayiin af carabi bis ay iskugu sheegayiin waalidiintu waa daalayiin mar meeshay fadhiyaan waalidka wax la sheega ma ogo af carabi ma yaqaana laakiin gabdhihii maanta waxay sheegayaan waa maqlayseen qayb af carabi ay ku sheegayiin qaybta kale af soomaali ay ku sheegayiin inay qofka inaad wax fahmi waxaa lagu garanaa wix aad sheegaya inaad af soomaali ku sheegi kara maanta ilinta iga koowaad oo maanta igu dambaysa waxay ahayd khayr allah siiyo gabadheenaan khudbada halkan ka bixinaysa marka walaalayaalow gabdhihii fursadda aan siina allah xafido way dadaaleen gabadhaada hadday diin barato waa bulsho dhanoo wax barate berri ka maali xaqaaday ogaani wax badanay ogaani marka waxaan rabaa gabdhaha inaad diinta bartiin qofkii diinta barta unbaa maanta wax taraaya haddana wakhtiga lagu jiro waa aragteen si u adag yahay insha allah gabdhaha aan wax barno ilmaha intay wax ay yar yihiin ay wax baran karaan wakhtigaas ha laga faa'iidaysto waalidka intuu nool yahay waa nimco weyn laakiin maalinka waalidkaada uu dhinto ama aad jaahil tahay oo korkaada dad aan kaa qaymo badnaan ay kuugu jaasjaasaan aad ogaan doontaa xanuunka ay waxbarashada leedahay ninkii intaanoo cunug eh oo weliba gabar eh wax u akhrinaya horta dhibkiisa waa haystaa saddex cunug aan cidda ku celin waayne oon dhibkooda iyo xujadooda aan ka noogna oo marka ay na dhibaan baan leen war waxaana dhaafii balkac isguulaha iyo meelahaas naga geeyaa dhibkooda markaa un qaadan waayo intaanoo cunuga ninka inta meel iskugu keen wax u akhrina horta dhibkiisa waa qabaa waa mahadsan yahay dembigiisa iyo dembiga waalidkiisana allaha dhaaf madarasada khadiija umul mu'miniina obolka baradayaan gabdho oo keliya si korlaan ka qaada heerkaa sare ee gabdho walbarashadiyo